maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay subaxii hore maantou sabtiya waxaa marinka khaze ka dhaqan galay wareejinta dufcada toddobaad ee isdaafsiga maxaabiista kooxaha muqaawamada falastiin ayaana waxyada silibka gaduudan ku wareejisay ilaa iyo lix ka mida maxaabiista ay gacanta ku hayeen kuwaasoo ka mida kubii lagu soo qafaashay weerarkii weynaayo duufaanulaksa halka maamulka yuhuudan uu sii deynayay lix boqol iyo labo ka mida maxaabiista ku xiran jeelashooda wareejintan ayaana waxay ka dhacday laba magaalo oo kala duwan kuwaas oo kale ah rafaax oo lagu wareejinayay laba maxbuus iyo anusiraaduna lagu wareejinaya afar kale waxaanuu maamulka qidaaca khaza si aada u soo dhoobay magaalooyinkaasi ciidamo aad u fara badan oo sugaya amniga goobaha ay ka dhacaysay wareejinta maxaabiista ayaana waxaa ka dhacay arrimo kala duwan oo hadalheen badan dhaliyey askari ka tirsan ciidamada maamulka saynad yuhuud oo ka mid ahaa maxaabiistii ay maanta sii deynaysay kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxa uu dhuunkaday madaxa mid ka mid ah xubnaha ka tirsan dagaalyahanada muqaawamada falastiin dabaaldegaya markii la kala siixday waraaqadaha wareejinta wuxuu dhuunkaday madaxyada dhammaan dagaalyahanada kale waana mashadkii ugu la yaabka badnaa ee maanta ka dhacay halkii lagu wareejinaya maxaabiista waxayna midaasi muujinaysaa sida wanaagsan ay kooxaha muqaawamada falastiin ula dhaqmeen maxaabiista iyo sida ixtiraamka ku jiray hadda ku sugootinayaan trump ayaa shaqada ka eriyey taliyihii guud ee ciidamada maraykanka maamulka cusub ee dalka maraykanka ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuu isbeddel ku sameyni doono hoggaanka ciidamada maraykanka isagoona xilka qaadis ku sameeyey hogaamiye salow ka tirsan ciidamada war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha guud ee ciidamada maraykanka jenaraal gorles baron war qoraallo uu trump ku soo daabacay bartiisa ayaana wuxuu ku sheegay inuu taliyaha guud ee ciidamada maraykanka u magacaabi doono jenaraal don rizon oo horey shaqadu uga fadhiistay sida laga soo xiganaya jariiradda new york times xilka qaadista jenaraal baron ayaa waxay ka tarjumaysaa ku adkaysiga taramee ah in hoggaanka militariga uu noqday mid ku mashquulsan arrimaaan loo baahnayn wuxuuna sheegay inuu lumiyey doorkiisii ku aadanay difaacidda dalka go-aankan ayaa imid kadib toddobaadyo qalaalaasa ka dhex xaloolsanaa bentikonka kaasoo isku diyaarinayeen shaqo fadhiisin baasan lagu sameeyey shaqaalaha riidka dib u habeen ballaarana lagu sameeyey miisaaniyadda ciidamada maraykanka dab xoogan ayaa ka kacay garoonka diyaaradaha joma kenyata wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa waxay ku warmayaan in dabaado xoogan uu saacadii la soo dhaafayee maanta ka kacay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee nairobi xogaha qaar ayaana waxay sheegayeen dabkan uu qabsaday qeybo ka mida garoonka isagoona si xuuliya ugu faafay qeybaha kala duwan ee wadooyinka soo gala madaarka muddo saacada gudaheeda ayaan la warinaya inuu ku fiday dhowr waddo oo garoonka soo gasha waxay sidoo kale warbaahinta tabinaysaa in dabkan uu geystay khasaare kala duwan isagoona baabiiyey dhismayaal aad u fara badan oo ay ka mid yihiin xafiisyada maamulayaasha garoonka diyaaradaha ee joma kenyata waxayna dadka qaar sheegayeen dabkan uu ku sigtay inuu gaaro halkii ay ka duulaan diyaaradaha waxaana wakhtiga uu dabkani kacaya garoonka yaalay diyaarada aad u fara badan xukuumadda nairobi ayaana ilaa iminka sheegin waxa sababay dabkan iyo inuu jiro khasaare nafeed si kastaba sanadihii ugu dambeeyey waxaa dalka kenya ka dhacayay dhacdooyin gubasho uu saameyn kala duwan geystay kuwaasoo inta badan ka kacaya goobaha waxbarashada iyo kuwa ganacsiga trump ayaa dhaleecin la duldhacay madaxweynaha ukrain valadimir zelaliski hogaamiyaha washington ayaa wuxuu saacadii la soo dhaafay weerar afkaha ku qaaday valadimir zelaliski madaxweynaha xukuumadda kiyef wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid keliya ka shaqaynaya danihiisa islamarkaana doonaya inuu burburiyo dhaqaalaha dowladda maraykanka maadaama saddexdii sanee lasoo dhaafay uu maraykanka dagaalka yukrain ku qarashgareeyey adduun lacageed oo gaarayay ilaa saddex boqoliyo konton bilyan oo dollar wuxuu isticmaalay saddex boqoliyo konton bilyan oo dollar isagoona galay dagaal aan marnaba lagu guulaysan doonin ha ogaado in dagaalkan aan la xarin karin trump iyo maraykanka la-aantiisa ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump xukuumadda moscow ayaa waxay dhankeeda sheegtay inay si adow la tacajubtay hadalka khalafsan ee uu trump u adeegsaday madaxweynaha ukrain iyadoona sheegtay inuu ku sifeeyey tilmaamo ay ka mid yihiin mujaajidhiste keligii taliyay kuwo kaloo aadu badan maamulka kiyef ayaa wuxuu iminka si aada uga caraysan yahay hadalka trump iyo rabitaankiisa ku aadan soo afjarida dagaalka khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ugu dambeyntii ruushka ayaa sheegay inuu iska caabiyey weeraro xoogan oo kaga imaaday dhanka ukrain afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay maanta ku sheegtay in ciidamadu ay iska caabiyeen saddex weeraro oo rogaal celis ah oo ay cutubyo ka tirsan ciidamada yukrain ku soo qaadeen qeybo ka mid ah gobolka kirisk afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sargaal ka tirsan ciidamada ruushka ayaa sheegay in militariga ruushka ay dib la wareegeen in ka badan siddeed boqol oo kilomitir oo laba jibaaran oo ka tirsan gobolka kirisk dhulkaasoo ay gacanta ku hayeen ciidamada yukrain tan iyo bishii siddeedaad iyo sanadkii hore ruushka ayaa tan iyo bishii agoosto waday weeraro culus oo uu ku doonayey inuu ciidamada ruushka kaga saaro gobolka krisk maamulka ukrein ayaana sheegay in qabsashada gobolkan ay ka liyiin istaraatiijiyad ay ku doonayaan inay ku sooceystaan dhulka uu ruushka ka haysto wararkii caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa